قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
waxaa khasaare dhab ah ku sugan kuwa u dilay carruurtooda caqlixuma aqoon la'aan xaaraameeyana waxa alle uu siiyey iyagoo ku been abuuranaya alle way lumeen mana aha kuwa hanuunsan waxaa ka mid ahaa carabta qaar ku sugnaa diintii ibraahiim wuxuu alle amray ibraahiim inuu gowraco wiilkiisa ismaaciil kadib waxay ka dhigteen madaxdii hoggaaminaysay diintooda arrinka gowraca waxaan caddayn sababta keentay ilaa ay la wanaagsanaatay raaceynkoodii inay gowracaan ilmahooda alle u dhowaansho darteed inkastoo sababta runta ah ay ahayd inay ka cararayeen faqri iyo caydh